aadan maxamed aamiin gudoomiye ku-xigeenka deegaanka kongo ayaa ka hadlay cudur aan la aqoon oo ka dilaacay deegaano ku dhowdhow tuuladaasi kongo ee hoos timaada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle gudoomiyaha ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada dadka u geeriyooday cudurka waxa uuna sidoo kale sheegay in ay wadaan dadaallo wacyigelin ah oo ay bulshada kaga wacyigelinayaan cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka kiiskiisa laga helay tuulooyinka dhaca koonfurta iyo bariga deegaano hoos yimaada magaalada tanijowar waxaa la sheegayaa tuulaalka hadda nagu hareereysan cudurro la aqoonin ma garatay niyow hadda tuulada laguma arkin laakiin tuulayaalka nagu dhow ayaa lagu arkay waxaa la sheegayaa cudur la aqoonin niyow cabsi aad ayaan ka qabnaa cabsi aad ayaan ka qabnaa ayaa horo micnaha waxay ka dhacday tuulo la yihahda geed callow waa ilmaa ku dhidhintay tuulo kaloo hadda meelahan micnaha oo dhankaan oraxsina iyadana micnaha ilmaa ku dhintay aa laleeyahay canuga haddii isbitaalka la keena cirbad lagu bilaabo horey ugu dhimanaa micnaha lama aqooni jirin cudurkaas cudurkaas dhunta ku dhacaya lama aqooni jirin waxaana lagu aqooni jirin micnaha cudurkaas waxaa micnaha lagu arki jiray xoolaha sida loodo micnaha waxaana la dhihi jiray guux micnaha wacyigelintaas waa ka suubinay tuulada qaar waa laga suubiyey sida hadda micnaha biyaha wasaqdoo kalena u badan tahay hadda dadka sida sheegayaan micnaha meelihii xaafmareenka ah tuulyaalka hadda xaafmareenka ah oo biyaha go-toonka meesha ay ku heleen ilmihii cay waa wasaqda saasay kuleeyihiin dadka waxaan ka ilaalinaynaa dadka wacyigelinaynaa si dhab aanu wacyigelinay inay aadin tuulayaalkaas cuduradaas hadda ay ka jiraan ka dilaaceen inay aadin tuuladii micnaha oo bad qabtay inay aadin ilmahooda ay aadin waa ku dardaarminay waxaan codsi jeedinayaa ina maaragta hay-adaha caafimaadka ay ku baxaan cudurkaas hadda la aqoonin wuxuu yahay micnaha la baaro lasoo sheego wuxuu yahay annaga cudurkaas xoolahaan ku arki jirnay maayna dadku ma arki jirin waa cudur micnaha dhuunta qabanaayo cunuga dhuuntuu ka barara waana dhimanaa si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa inta badan loo sababeeyaa in laga qaadi karo goobaha ay fadhiistaanna haraadiga biyaha webiga shabeelle xilliyada fatahaadaha ay dhacaan